بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii masaa'ilu jaahiliya sheekh maxamed jawaab iskalaha anagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibn fawsaan alfawsaan waa masaladii koowaad oo jaahiliyadu ay ku camal fali jireen rasuulkuna sala alla ly slam uu ku khilaafay annahum iyagu nimanka jaahiliyada ah yatacabaduuna waxay alle ku caabudaan biishraaki saalixiina inay la wadaajiyaan dadkay saalixiinta u yaqaaneen fii ducaai illaahi alla tuugidiisa iyo wa cibaadatihi caabudidiisa oo saalixiintina ay tuugaan caabudaanna siday allana u tuugaan una caabudaan yuriiduuna marka waxay doonayaan ducadaas iyo cibaadadaas ay u jeedinayaan saalixiinta shafaacatahum saalixiintii inay u shafeecaan oo ay u ergeeyaan cinda allaahi alla agtiisa sababta marka maxay tahay waa lidannihim male ay malaynayaan iyagu kuwaas gaalada ahi ana allaha yuxibu dalik in alla taa uu jecel yahay in duulal kale la ergeeyo oo laga dhigo wax u dhaxeeya iyagan baniaadamka ah iyo rabbigii abuurtay inay wax wanaagsan tahay bay u arkaan lidannihim male ay malaynayaan ana allaha alla yuxibu daalika arrinkaa inuu jecel yahay wa ana asaalixiina saalixiintuna yuxibuunahu inay jecel yihiin in iyagana maaragtay lasoo tuugo oo la caabudo saasay u haystaan kamaa qaala tacaala sida alla uu yidhi wayacbuduuna nimanka mushrikiintahay waxay caabudaan min duuni illaahi alla sokadiisa maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wax aan iyaga wax taraynin waxna anfacaynin adduunya aakhiraba wayaquuluuna waxayna leeyihiin haaulaa'i shufacaaunaa cinda allah kuwaas aan caabudayno waa kuwa alla agtiis noo ergeynaaya waxaan rajo ka qabnaa inay noo ergeeyaan markaasaa alla ku inkirayoo wuxuu yidhi qul atunabbi'uuna allaha bima laa yaclamu fi samaawaati walaa fi lardi subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuun ma allaad uga warramaysaan waxaanu samada iyo dhulkaba ku ogeyn oo macnaha aan jirin waayo macnuhu waxaanu alla ogeyn wax jira maaha ma ogta marka wax aan samadii iyo ardadiiba aan jirin miyaad alla uga warramaysaan kuwan aad caabudaysaan idinku alla agtiisa wax ma shafeecaan cir iyo dhulba wax kama shafeecaan marka ma waxaad alla u sheegaysaan baa la leeyahay in kuwan aan dhulka iyo cirka ka shafeecaynin inay idinka idiin shafeecayaano wax gaara idinku aad leedihin aad helaysaan taasina waa waxaan waxba ka jirin oo xaqiiqadeeda aan la garanaynin iyo inay sax yihiin dee wax jira maaha laakiin wuxuuba alla og yahaba in arrinku uu yahay sida aad sheegaysaan wax khilaafsan oo ah inaanay wax shafeecaynin oo aysan ergeynaynin oo qofna u shafeecaynin qofnana aanay anfacaynin qofnana aanay wax dhib u geysan karin waaladiina ittakhaduu min duunihi awliyaaa maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa kuwa alla sokadii samaystay kuwa awliye ah oo ay jecel yihiin oo ay gargaar ka dalbaan oo ay caabudayaan maxay leeyihiin maa nacbuduhum caabudi mayno kuwaas aan samaysannay ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa inay allah noo dhoweeyaan moogiye dhoweyn wahadihi acdamu masalatin khaalafahum fiiha rasuulu llahi sala alla ly slam tanina waa masaladii ugu weyneed ee rasuulku sal ly slam uu ku khilaafay gaalada fa aataa bilikhlaasi wuxuu la yimid rasuulku sal lla ly slama in diintii alle loo saafiyeelo oo cibaadadii alle keliya loo gaaryeelo wa akhbara allana wuxuu sheegay annahu kaasi oo ikhlaaskii ah iyo in diintii alle loo saafiyeelo keligiis la caabudaa diinullahi diinkii alle inuu yahay alladii arsala bihi jamiica rusul ee uu rususha o dhan la soo diray wa annahu laa yaqbalu min alacmaali ila alkhaalisa allana inaanu aqbalaynin camalka xaggiisa kii loo saafi yeela moogi wa akhbara wuxuuna sheegay anna man facala qofkii sameeya mastaxsanuu wax quruxsadeen iyagu oo la qurxoonaaday faqad xarama allahu calayhi aljannata wa ma'waahu nnaar wixii gaalada la qurxoonaa qofkii isaguna sameeya in alla uu ka xarimay jannadii hoygiisuna uu yahay naar whadihi hiy almas'alatu alatii tafaraqa annaasu min ajliha bayna mu'minin wa kaafir tanin waa mas'aladii ay dadku ku kala tageen iyada darteed ay ugu qaybsameen mu'min iyo gaal wa cindahaa masaladaa agteeda ayaa waqacat alcadaawatu cadowtinimadii ay timid oo gaaladii muslimka u dhexaysay waliajlihaa masalada darteed yaa shurica aljihaadu jihaadkii loo jiideeyey kama qaala tacaala sida alla uu yidhi waqaatiluuhum gaaladii la dagaalama xataa laa takuuna fitnatun ilaa shirki laga waayo sida ibnu cabaas uu ku fasiray oo yakuuna addiinu kulluhu lilaah diinka dhammaantiisna uu allah u sugnaado oo laa ilaaha illa allahu la yidhaahdo taas buu rasuulku sal ly slam dadka kula dagaalamay oo towxiidkii ah wa ilayha dacaa iyaduna dadka ugu yeeray sida qataada uu yidhi shiikha mar kitaabka sharxa wuxuu yidhi cibaadadu waa xaq alle uu leeyahay mana bannaan in alla duul kale lala caabudo noocu doona ha ahaadee nimankii jaahiliyada ahaa marka oo wakhtigii rasuulka sal slam ka horreeyey joogay ee carabta ahaa iyo ahlu kitaabkiiba oo diinkoodii ka tegey arrinkaa cagsi bay ka dhigeen oo sidii uu ahaa mugiisi kale u bedeleen cibaadada allay ka tageen oo ah tii loo abuuray iyaga alle waxaan ahayn bay caabudeen oo asnaam iyo geeda iyo dhagaxyo iyo jinni iyo malaa'ig iyo owliye iyo saalixiin bay caabudeen cibaadadiiba waxay u leexiyeen alle waxaan ahayn gaaladii waxaa ka mid a kuwaan allaba caabudinba oo malaaxida iyo duhriye ah oo waayihii hore xataa gaaladii carabta ahayd waxaa ku jiray qaar dhihi jiray maaragtay adduunyadan unbaa jirta waa iska noolaanaynaa waana dhimanaynaa issoo celin iyo qiyaamo dhacaysa iyo waxaas ma jiraan bay dhihi jireen falaasifada qaarkood waxay inkiri jireen rabbigood allay bay inkirsan yihiin oo waxay leeyihiin lix iyo soddon kun oo sano oo kasta wax walba waa uu soo noqonayaa bay ku leeyihiin siduu ahaaba u noqonaya gaaladii marka waxaa ka mid a kuwa allana caabudaaya laakiin duulal kale cibaadadii la wadaajinaya waana isku wada xukum qofkii alle duulal kale la caabuda wuxuu la xukun yahay qofkaan alle caabudin buu la xukun yahay sababtoo cibaadadiisii baa waxay tahay baatil waxba kama jiraan alle raalli kama aha shirkiga in cibaadadiisa duul kale lala wadaajiyo waxaana shardi ah in camalkii uu waafaqsan yahay wixii alle u jideeyey alle camalka bidcadu ay ku jirto ma aqbalo sida uusan u aqbalin camalka shirkigu uu ku jiro arrimaha jaariyada waxa ugu weyn in cibaadadii alle duulal kale lala wadaajiyo bidcana lala yimaado sheekhu marka masaladan buu ku bilaabay maxaa yeelay masaa-ishii jaahiliyada waa tii ugu khatar badnayd waana masaladii rasuulku sal alla alay slama uu ku bilaabay inkiraad uu inkiraayo oo uu dadkii ku inkiraayo uguna yeeraayo inay ka tagaan yani cibaadada alle duul aan ahayn la caabudaayo rasuulka sal ly slam wuxuu ugu horreeyey oo uu bilaabay sida rususha ka horreysaba waa in ilaahay cibaadadii loo saafi yeelo oo dulalka kale cibaadadooda la iska dhaafo taasay ku bilaaban jireen rusushu dacwadooda sababtoo ah waa asaaskii waxa kale lagu duldhisaayo haddii asaasku uu fasaado xumaado dee waxa ka dambeeya ay faa'iidaban keenaan hadduu qofku mushrik yahay salaaduna anfici mayso soonkuna anfici maayo xajkuna anfici maayo sadaqada uu la baxayna ma anfacayso cibaadadiina laga aqbali maayo haddii asalkii uu faasid ka yahay towxiidku uu ka xumaado eber uu noqdo acmaasha kale wax faa'iidaa ma laha sababtoo shirkigi waa burburinaya nimankii jaahiliyada wakhtigeedii joogay alle way caabudi jireen duulal kalena way caabudi jireen owliyadii caabudayeen iyo saalixiinta sida qowmu nuux oo kale ka dhacday reer nuux markii ay dadkii wanaagsanaa ku talax tageen waddi iyo suwaac iyo yaquud iyo yacuuq iyo nasri oo niman saalixiin ahaa ay caabudeen qubuurtoodii bay caabudeen oo maxay xujeysteen waxay leeyiin nimankan niman maaragta wanaagsan bay ahaayeeno diinta ku toosano alle uu jecel yahay annagana alley noo dhaweynayaan bay leeyihin oo alle agtiisa nooga ergeynayaan jaahiliyadu marka dariiqaasi ku socotay owliyadu way caabudi jireen iyo saalixiinta waxayna dhihi jireen uma caabudayn inay allah noo dhaweeyaan mooye oo waxay dhihi jireen alle ayay nooga ergeynayaan ma laha allay wax la abuuraan ama maaragta risqi bayna siiyaan iyo ma laha waxay leeyihin waa addoommo alle oo allay annaga noo dhexeeya oo noo ergeynaya oo alle noo dhaweynaya waxa ay marka samaynayaanna ay ku taagan yihiinna uma haystaan inay shirki yihiin kumana magacaabaan shirki sababta shaytaankii waa u qurxiyey oo yidhi waxaas shirki maaha ee saalixiintii uunbaad ku tawasulaysaan oo aad shafaaco weydiisanaysaan laakiin taasi wax wax taraya maaha xaqiiqada yaa arrimaha laga abbaaraa yacni magacii keliyahoo la bedelo waxba ma tarayso waxaasi waa shirki haba lagu magacaabo ergeyn baan doonaynaa iyo in alle inoo dhaweeyaan iyo ha lagu magacaabo waa iska shirki magacyadu marka xaqiiqada ma bedelaan allana raalli kama aha in cibaadadiisa duulka lala wadaajiyo sida alla uu yidhi faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada qofkii rajaynaya la kulanka alle camal wanaagsan ha sameeyo cibaadada rabbigiisa yaan waxba la wadaajinin oo istustuska iyo wax noocaas oo kale a ha iska dhaaf من cibaadadii yoolka loo jeedaa iska dhaaf alla wuxuu yidhi facbudillaha mukhlisan lahu diin alla caabud adoo diinka u saafi yeelaaya wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diina lamana farin kuwa mushrikiinta ah iyo ahlukitaabkaas iyo ee gaalada ah inay allah caabudaan moogi wax kale lama farin iyagoo diinka alla u saafi yeelaya fadcu allaha mukhlisiina lahu diina yaa allow yidhi alla maaragtay caabuda idinkoo diinka u saafi yeelaya cibaadada marka ikhlaas la jiro unbay wax tartaa sidoo kale rasuulkana sal alla slam lagu raacay tani marka waa masaa-ishii jaahiliyatii ugu weyneed oo ah inay owliyadii iyo saalixiintii oo ah kuwii dhintay iyo kuwii maqnaa ay caabudayaan oo ay gargaar weydiisanayaan oo ay magan galayaan oo ay maaragtay danihii ka raadinayaan iyagay wixii loo baahnaa sida hadda kuwa qubuurta caabuda zamankanba ay u dhaqmaan waa isshabbaxaan in qabriyadii hadda la caabudo waqtigan aan joogno dadkii geeriyooday loo taqarubo loo dhowaado oo alla sokadii la tuugo oo la gargaar weydiisto waa wixii jaahiliyadu ay ku sugneed horraysay sida alla uu yidhi yacbuduuna min duuni illahi maa laa yaduruhum walaa yanfachum wayaquuluuna haaulaa'i shufacaauna cinda allah alla sokadiisba waxay caabudayaan waxaan wax ka dhibaynin waxna anfacaynin waxayna leeyihiin kuwaan alla agtiisa inooga ergeynaya taas unba haddana dhacda nimankan qubuurta caabuda oo ku fidnaysan haddii lala niqaasho oo la yidhaha qubuurta ha caabudinina waxay leeyihin anagu qubuurta ma caabudno oo cibaadada allah iskale laakiinse dadkan hadda aan maaragtay u taqarubayno waa wasaa'id waa kuwa noo dhexeeya annaga iyo alle oo noo maaragtay ergeynaya alla agtiis nooga ergeynaya waana tii alla uu ku inkiray jaahiliyadii sida ayadii aan soo sheegnay ku jirta marka waxay u caabudaayeen inay allah u dhoweeyaan waxay leeyihiin waa dad wanaagsan oo alla agtiisa magac ku leh oo jaah ku leh waxaan ka doonaynaa marka inay noo dhexeeyaan annaga iyo alle si uu toobadeenna u aqbalo cibaadadeenna u aqbalo shaytaankii baa waxaa u qurxiyey ee ma laha waxbay abuuraan waxbay arsuqaan waxbay nooleeyaan waxbay dilaan maya saas ku sheegi maayaan kuwa ay caabudayaan ee waxay ictiraafsan yihiin in allah uu isagu wax abuuro waxna arsuqo waxna nooleeyo waxna dilo waxay leeyihiin waxaan u caabudaynaa inay allah noo dhoweeyaan waxaase la yaab leh inay qur-aankii akhrinayaan oo aayadahan ka hadlaaya mushrikiintu waxay ku hadli jireen oo ay ku marmarsiyoon jireen markay ayadaha soo maraan ku baraarugi maayaan oo weli waxay iska sii wataan qubuurtii la caabudaaya marka jaahiliyada waxaa samayn jirta marka dadkan hadda joogay ee qubuurta caabudaya jaahiliyadu waxay ku sugneed iyo dhaqankoodii iyo cibaadadoodu waxay ahayd garan maayaan hadday garanayaan waxaan in umuurtii jaahiliyada ay ka mid tahay dee way ka joogi lahaayeen marka maadaama aanay garanaynin ay waxay ku dhacayaan faa'idada marka ku jirta in jaahiliyadu waxay ku sugnaan jirtay in la ogaado waxaa ka mid ah in laga fogaado waxay ku sugnaan jireen rasuulkuna sal ly slam uu ku khilaafa marka sheikha kitaabka alifu wuxuu yidhi waa masaladii ugu weyneed ee rasuulku sal slam uu ku khilaafay gaaladii jaahiliyada ahayd ikhlaas buu la yimid wuxuuna sheegay in diinkii alle uu yahay ee rususho dhan lala soo diray oon acmaashan la aqbalayn ilaa midda saafigaa moogiye sidoo kalena wuxuu sheegay in qofkii sameeya waxa iyaga la qurxoonaa gaaladaas oo caabudaadda ah duulal kaleo aan la ahayn la caabudaayo in jannadii laga xarimay naartiina hoygooda u yahay masaladan waa masaladii dadku ay ku kala tageen oo muslim gaal loogu qaybsamay waana midda maaragtay coleytanku uu ka dhacay ayada darteedna jihaadka loo jideeyey marka waa masaladii shirkiga marka masalada ugu weyn ee rasuulku sal slm uu ku khilaafay sababtoo markii isaga lasoo diray sal alla ly slama dadkao dhan baa loo soo diray wixii ugu horreeyey uu ku bilaaban waxay ahayd in dadkii tawxiidku ugu yeero shirkigan uu inkiro wuxuu dhihi jiray rasuulku sal ly slama intuu meelaha isugu yimaadaan ka kaco quuluu laa ilaaha ila allahu tuflixu waxaad ku dhawaaqdaan ku xaq lagu caabudaa ma jiro allah moogiye tawxiidsada laa ilaaha ila allahu dhaha aad liibaantaani liibaan baad helaysaan waad guulaysanaysaan waad badbaadaysaan wuxuu kaloo dhihi jiray rasulka sal slam umirtu an uqaatila annaasa waxaa lay faray inaan dadkii la dagaalamo xataa yaquulu ilaa ay ka yidhaahdaan laa ilaaha ila allah kelimada tawxiidka faidaa qaaluuha hadday kelimadda ku dhawaaqaan casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum dhiiggoodii xoolahoodiiba way iga dhowraan oo ima bannaana rasuulka sal sl meelaha isugu yimaadaan buu ugu imaan jiray iyo guryahooda iyo maaragtay xajka iyo meelaha laisugu yimaado ugu tegi jiray tawxiidku ugu yeeri jiray sida uu daa'if u aadoo kale rasuulka sal ly slam tawxiidka isaga ugu yeeraaya in marka cibaadadii alla keliya lagu gaar yeelo waa wixii ugu horreeyey rasuulka sal ly slam uu ku bilaabay dacwadiisa taasaana asaaskii ah dadka xaqa ugu yeerana oo ducaadda ahna waxaa waajib ku ah inay arrinkaa ku dadaalaan oo ay ka dhigaan dadkii in loogu yeero tawxiidkii waxa ugu muhiimsan oo dacwadooda ay maaragtay ku bilaabaan ama ku wadaan rasuulku sal slm wuxuu layimid ikhlaas in cibaadada alle loo saafi yeelo oo laga tago in la caabudo wixii alle ka soo haray oo awliye iyo saalixiin ah diinka rusushu kaasuu ahaa sida alle uu yidhi wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun adiga hortaa nebi muxamedow ma aanan soo dirin rasuul ilaa haddaan soo dirnaba waxaanu waxyoonaynay ku xaq lagu caabudaa ma jiro allah ma ogi ee icaabuda saasuu dhihi jira markaa yani rasuul walba saasuu ku dhihi jira ummadiisa macnaha hadalka alluu usoo gudbinayaa oo ah laa ilaaha illaa ana facbuduun aniga moogiye mid kaloo xaq lagu caabudaa ma jiro ee icaabuda taasay usoo gudbin jireen dadkoodii alla wuxuu yidhi walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuula ummad kasta waxaan ka soo saarnay rasuul baan ka soo saarnay oo usoo dirnay maxaa lala soo diray an icbudullaha allah keliya caabuda wajtanibu taaguuta taaguudkiina ka fogaada mid kasta oo qooqay oo xadgudbay oo alla sokadiisa la caabuday ama isagoo dadkii qasbaya isagu ama dadkii caabudayay ay iska adeecsan yihiin kaas marka lagu fitnaysan yahay ama qof ha noqdo ama shaytaan ha noqdee laakiin salafka badankooda taaguudka waxay ku fasiri jireen shaytaankay ku fasiri jireen sababta jinniga iyo insiguba shayaatiin waa leeyihin marka ka fogaada shaytaankii oo ka digtoonaada inuu idin lumiyo oo uu idinka jeediyo jidkii alle oo marka aad luntaan idinku dariiqi rususha marka kaas buu ahaa in dadka loogu yeero inay allah kaliya caabudaan oo ay ka tagaan caabudaadda dulalka kale la caabudaayo wixii kaloo marka hagaajin ah oo mujtamacii hagaajintiisii ah waxay ka dambeeyaan tawxiidkii bay ka dambeeyaan gadaal bay ka yimaadaan alla marka camalka xaggiisa kama aqbalo ilaa wixii asaga loola jeedo moogiye oo shirki aanu ku jirin sidoo kale camalku waa inuu waafaqsan yahay wixii alla uu jideeyey camalkii bidci ay ku jirto ama shirki ku jiro lama aqbalo sida alla uu yidhi faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada qofkii rajaynaya la kulanka rabbigiis camal wanaagsan ha sameeyo cibaadada rabbigiisna iyo aanu wax kale la wadaajinin alla wuxuu yidhi wacbudullaha walaa tushrikuu bihi shay-a allah keliya caabuda cibaadadiisana wax kale hala wadaajinina arrinku kuma koobna in la isfaro in allah keliya la caabudo ee waxaa la iska reebay haddana in cibaadadiis wax kale lala wadaajiyo maxaa yeelay caabudidda alle la aqbali maayo haddii shirki uu meesha yaallo in taaguudkii lagu gaaloobaana waa ay ka horraysaa rumayntii alle faman yakfur bitaaguuti qofkii taaguudkii ku gaalooba oo yuumin billaahi allana rumeeya faqad istamsaka qofkaas wuxuu qabsaday bilcurwati lwusqaa guntintii adkayd iimaankii iyo diinkii iyo tawxiidkii lagu dhagaayay ilaa curwa lwusqa waxaa lagu fasiray iimaankan waa lagu fasiray sida mujaahid uu ku fasiray islaamkan waa lagu fasiray sida sudi uu ku fasiray laa ilaha illa allahuna waa lagu fasiray sida saciid ibn jabal uu ku fasiray taasuu qabsaday marka diin saxa buu qabsaday oo qofka maaragtay naftiisa badbaadada la raba oo inuu ka badbaado rabo cadaabkii alleh wixii ugu adkaaya uu qabsan lahaa yuu qofkaasi qabsaday de waa tawxiidkii iyo islaamkii iyo la nfisaama laha go-itaanna ma leh guntintaas uu qabsaday go-itaan ma laha way la soconaysaa ilaa uu jannada ka galo aakhirada marka macnihii laa ilaha illaa waa kaa waxay ka kooban tahay nafyi iyo isbaat ku xaq lagu caabudaa ma jiro waa nafyi ila allahu allah moogiye isagaa cibaadadii mudan oo keligiis cibaadadiisu ay xaq tahay waa ihbaat waa sugid shirkigii waa la anfinaya oo la diidayaa tawxiidkiina waa la sugaaya in allah kaliya la caabudo marka laa ilaaha marka la leeyahay waxa alla ka sokeeyo oo la caabudo dhan baa meesha laga saaraya oo la burinayaa ila allaahuna waa sugid la sugaayo cibaadadii alla keligii la caabudaayey alla marka xagga camalka kama aqbalo ilaa wixii asaga loo saafi yeelay moogiye camalka bidciga ku jirto ma aqbalo camalkii khilaafsan ariiqa rasuulka sal slm ma aqbalo man camila camalan laysa caleyhi amruna fahuwa raddun yuu yiri rasuulka sal ly slam qofkii camal sameeya oo annaga arrinkeenu aanu ku taagnayn waa lagu radiyaa oo lagama aqbalo sida xadiidka muslim uu wariyey ku jirtay riwaayaddii maaragtay bukhaari muslim bay wada wariyeenna waxay ahayd man axdatha fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun qofkii arrinkeenna kusoo darsiiya oo diinteennan kusoo dara maa laysa minhu waxaan ka mid ahayn fahuwa raddun waa lagu celiyaa oo lagama aqbalo sidaa darteed culamadu waxay yidhaahdeen camalka waxaa lagu aqbalaa un laba shardi shardiga koowaad waa maxay waa in allah loo saafi yeelo shardiga labaadna waa maxay waa in rasuulka sal slam lagu raaco camalkaas haddii labadii shardi midkood la waayo camalkaa la aqbali maayo camal saalixana maba noqdaba waxaa kaloo alla uu sheegay qofkii caabuda waxa la qurxoon isaga ee asnaam iyo awliye iyo geeda iyo dhagaxyo iyo qubuur ah oo cibaadadii aan ula noqonin kitaabka alle iyo sunnadii rasuulka sal slam ee iska cuskaday uun waxa naftiisa ay jeceshahay oo la wanaagsan naftiisa kitaabkii sunnada oo ha khilaafaane alla wuxuu sheegay in qofkaas uu ka xarimay jannadii meesha uu hoyanaayana ay tahay naar sida alle uu yidhi innahu man yushrik billaahi faqad xarama allahu calayhi aljannata wa mawaahu naaru qofkii alle cibaadadiisa wax kale la wadaajiya alla waa uu ka xarimay jannadii hoygiisuna waa naar qofka marka waxaa loo diiday jannada inuu galo marnaba lama ogola marka wax damaca ma haysto naar buu u hoyanayaa cibaadadii alle keyrkiisa la caabudaayo marka ciribteeda dambe waataa waxbay yidhaahdaan iyagu maa nacbudum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa waxba u tari mayso u caabudi mayno inay allah noo dhoweeyaan moogii waan aan caabudayno waxba u tarimaa warkaas hadhow haddii taa ku dhintaan iyagoon toobad keenin alla jannadii waa u ka xarimay naarti baana maaragtay hoy u ah oo weligood ay ku waarayaan qofkii naftiisa badbaado la doonaya waa inuu ku baraarugsanaada arrinkaa oo arrimihii jaahiliyada aanu isaga sii taagnaanin meeshan uu yidhi wadaadka kitaabka allifay وهذه المسألة هي التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر يعني هو مسألة دي تتكو إيو كلا بحين هي درتيت مسلم كا يعني توحيد كي يشركي كي قولا أيا رسول كي رمين ليس عبادين الله سافية ليس كواس هو مؤمنين كوا كان رسول كي بخلاف آيا وشركي قود بيساقس كي تاغيه يوحي باطل كا يكو جيرين يوحي أبيا الكود عابودي جيرين سيدي قال دي رسول الله كهور يمت أي ودقمي جيرين ووحي دون آيان يعني كو باقي النقضان ويحي أبيا الكود كو تاغنايين سيدا لو يري وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون أرنق وسيداس ما أنن ديرن أديك هورتا قرية كما أنن ديرن مدو ديك إلا قال مترفوها قرية داس كوة دا مدحضة أو شركة مدحضة يا وحي يراهدان إنا وجدنا آباءنا على أمة أنه أبيالكين بان وحان كهلني يقول diin ku sugan ummad waxaa laga wadaa hadda diin baa laga wadaa wa innaa annaguna calaa aathaarihim dariiqoodii yaan muqtaduuna ku dayanaynaa oo waxay samayn jireen baan samaynaynaa waxay caabudi jireen baan caabudaynaa ba iska leeyihin kuwo kaleo mushrikiinta ka mid ah yaa waxay yidhahdeen an tanhaana an nacbuda maa yacbudu aabaa'una reer tamuud ee nebigoodii saalixa waxay ku yidhaahdeen waxaad naga reebaysaa inaan caabudno wixii abayaalkeen caabudaayeen ayaga agtooda munkar bay ka tahay iyo waxaan fiicnayn in laga tago wixii abayaal caabudi jireen saasay markuu hadli jireen waxaasayna soo xujaysan jireen oo ah in lagu dhego wixii aabbayaal iyo awowayaal ay ku taagnaayeen oo ahaa allah khayrkiis oo la caabudo meeshan uu shiikha kitaabka qoray uu yidhi wa cindahaa waqacat alcadaawatu yacni kelimadaas agteeda iyo cadaawada ay dhacday yani dadkii muwaxidiinta iyo mushrikiintii cadaawatinimadooda halkaasay ka bilaabatay iyo muuminiinta iyo gaaladii sababta muuminiinta waxaa waajib ku ah inay gaaladii la colloobaan oo allah dartiis ay u nacaan sababta waa dad alla ka furtay oo alla uu nicab yahay mana bannaana marka in gaalada la jeclaado si kastay qaraabo kugu yihin kugu dhow yihin adiga alla wuxuu yidhi laa tajidu qooman yu'minuuna billahi walyowmi alaakhiri yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulah walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum aw cashiiratahum ulaa'ika kataba fii quluubihim aliimaana wa ayadahum biruuxin minhu ma helaysid qolo alla iyo maalinka dambeeye rumaysan oo jecel kuwa alla iyo rasuul la colooba haba ahaadaan kuwaas allay rasuul la colloobay oo cadowga u ah aabbayaalkood iyaga ama wiilashii ay dhaleen ama walaalahood ama qaraabadoodii kuwaas alla wuxuu oo qalbigoodii iimaan buu maaragtay u qoray wa ayadahum biruuxin minhu wuxuuna ku xoojiyey alleh ruux xaggiisa ka ahaatay xujo iyo nuur iyo hanuun marka waa in alle la jeclaado iyo rasuulkiisa iyo muuminiinta oo iyaga la xidhiiriyo oo walaal loo hayo lagana beri noqdo gaaladii iyo gaalnimadii shirkigii iyo mushrikiintii sida maaragtay nabiyullah ibraahim iyo dadkii raacay ay ku yidhaahdeen qoomkoodii kafarna bikum waan idin beeninabi yidhaahdeen hadalladiinni wax ka midana ma aanan rumaynin wabadaa baynanaa wa baynakum alcadaawatu waalbaqdaau abadaa annaga iyo idinkanin dhexdeenna waxaa caddaatay collaytan iyo isnaciib weligeen aan isnaabnahay xataa tu'minuu billahi waxdah ilaa aad allah keliya ka rumaysaan diinta nebi ibraahim marka saasay ahayd laakiin dad baa hadda waxay leeyihiin diimuhu hays fahmaan ha wada hadlaan waa diimo kulligood samada kasoo wada degay qaar baa dhiirado waxay leeyihiin yahuud iyo nasaaro gaalo waa yadhihin taasina waa wax ka soo horjeeda wixii rasuulku sal sl uu la yimid waa wax ka soo horjeeda qur-aankii alleh waa wax ka soo horjeeda diinkii nabiyullaahi ibraahim eena la faray inaan raacno alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu aabaa'akum waikhwaanakum awliyaaa in istaxabu alkufra cala aliimaan ha ka dhiganina aabbayaalkiin iyo walaalihiin kuwa la jecel yahay haddii ay iyagu ka jeclaystaan gaalnimadii iimaanka oo gaalnimadii ay hormariyaan iimaanka ka tagaan waman yatawallow minkum kii maaragtay jeclaysta iyaga oo weli ka dhigta kuwaas gaalada ah qaraabo ha ahaadaane faulaa'ika hum daalimuuna kuwaasi waa daalimiin haddana marka dad baa waxay ku leeyihiin nasaarada iyo yuhuuddu dee waa ahlu kitaab waa ahlu iimaan waa maar diimo allah xaggiisa ka ahaaday waa isfahmaynaa waa iskaalmaysanaynaa yuhuud iyo nasaaro gaalnimaha ku xukuminina arrinkaasna marka walaa walbaraagi uu si toos uga soo horjeedaa oo muminiinta gaalada u dhexeeyey qofkii aan rasuulka rumaynin rasuulkeenni maxamed a sal slm qofkii aan rumaynin waa gaal ama kitaab yaan ahay ha yidhaahdo oo yahuudiya nasaaro ha sheegto ama kuwa duulal kale ha noqdaano aan kitaab sheegane sababtoo ah markii rasuulka sala alla alay slam la soo saaray kadib qofna uma furna inuu rasuulkii sal ly slam rumeeyo moogiye qofkii aan rasuulka sal ly slam rumaynin waa gaal yahuudiya nasaaro rasuulka sal ly slam ma rumaysna sidaa darteed waa gaalo wuxuu yidhi rasuulku sal ly slam xadiidkii muslim uu weriyey waladii nafsu muxamedin biyadihi laa yasmacu bihi axadu min hadi lummati yahuudiyun walaa nasraaniyun suma yamuutu walam yu'min biladii ursiltu bihi ila kaana min asxaabi innaar waxaan ku dhaartay allihii nafta nebi moxamed ay gacantiisa ku jirtay ima maqlo aniga oo warkaygu ma gaaro qof ummadan ka mid ah ama yahuud ha noqdo ama nasaara ha noqde yani ummaddii waxaa laga wadaa ummatu dacwa laga wadaa waa dadkii maaragtay diinka loogu yeerayo waay ila ummaddu ummad ijaabaa jirto waa kuwii rasuulka sal slam raacay kuwana ummatu dacwa la yidhaahdo waa dadka maaragtay aan weli diinka soo gelino loogu yeerayo xaqi marka mid ummadan ka mid ah ima maqlo oo warkiiguma gaaro ama yahuudi ha noqdo ama nasraani ha noqdee kadibna dhinta oo sidaa ku dhintay soo rumaynin walam yumin biladii ursiltu bihi oo aan rumaynin wax leela soo diray ilaa kaana min asxaabi naari qofkaas wuxuu ka mid noqdaa asxaabu naarkuu ka mid noqdaa markii rasuulka sal slam soo saaray kadib qofna uma furna inuu diintii ka baxo rasuulka sal slam oo uusan qaadanin wuxuu yidhi rasuulka sal ly slam wallaahi low kaana akhii muusa xayan maa wasicahu ila itibaaci nabiyullaahi muuse hadduuba noolaan lahaa maanta uma furnaateen inuu aniga raaca moogi wax kale uma furnaateen marka muslimkii looma ogola inay meelo kale aadaan looma ogola kuwii maarata kitaabka awal la siiyana looma ogola inay yidhahdaan annagu rasuulkan sal slam raaci mayno bay waajib bay ku tahay inay raacaan markii rasuulka sal slam soo saaray kadib diin saxa ma jiro oo aan diinka islaamka ahayn wixii ka soo haray waa baatil ama waa mansuukh ila diin kaleo ka dambeeyaa yimide waman yabtagii hayra alislaami diinan qofkii waxaan islaamka ahayn diin ahaan u doona falan yuqbalu minhu laga aqbali maayo wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin aakhiran wuxuu ka mid yahay kuwa khasaaray buu ka mid yahay marka waa dacwo baatil ah oo hadda shirar iyo loo qabanaayo oo xoolo badan lagu bixinaayo oo laleeyahay diimaha laysu soo dhoweynayaa marka yani gaalnimo iyo kufri baa laysu soo dhoweynayaa mashirkiiyo tawxiid baa laysu soo dhoweynayaa macadowgii alle iyo alle maaragtay kuwu jeclaa baa laysu soo dhoweynayaa wax sax maha waxaas sheikha kitaabka alifa marka uu leeya waliajliha shurica aljihaad masaladaas tawxiidka iyo shirkiga yaa darteed jihaadka loo jideeyey qaala allahu tacala alle wuxuu yidhi waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna addiinu kulluhu lilah waan soo sharaxnaa aayaddaas waxaan ugu waajaba buu leeya kitaabka wadaadka sharxay gaalada xaggeeda saddex arrimood arrin koowaad waa maxay waa inaan allah dartiis u nacno sababtoo ah iyaguba waa cadow alleh iyo cadowgii rasuulka sal ly slam arrinka labaadna waa maxay inaan iimaankii iyo rasuulka sal slam inay soo raacaan ugu yeerno arrinka saddexaadna waa maxay inaan la jihaadno haddii islaamka loogu yeero oo ay iska diidaan marka waa in lala jihaado oo lala dagaalamo alle wuxuu yidhi waqaatiluuhum la dagaalama xataa laa takuuna fitnatun ilaa fitna aanay ka dhicin oo shirki la waayo ama aan muslimkiiba laga fidnaynin diinkoodii wayakuuna diinu kullu lilah diinkuna dhammaantiis uu alla u sugnaado oo dadku ay towxiidsadaan marxalada ugu dambaysa waa maxay ee lagula dhaqmaa iyaga waa in lala dagaalamo haddii muslimiintu ay awoodaan inay dagaalamaan taasi waa shardi marka taa yani inka hoos bixin haddaan awood loo lahayn dagaalka muslimkii waa la lugeynaya haddii dagaal la geliyo aanay diyaar u ahayn awood u lahayn alle wuxuu yidhi faqtulu mushrikiina gaaladii dila marka hore waxaa la yidhaha loo kaadiyo bilahaas maaragtay ashru xurumka ah haddii bilahaas marka ay dhammaadaan gaaladii dila xays wajadtumuuhum meel kastoo aad ka heshaan weliba waa kuwii mushrikiinta ahaa wakhuduuhum qabta oo qafaala waxsuruuhum xirana oo u diida inay maaragtay meesha rabaan iska aadaan waxaa kaloo lagu fasira xaasiruuhum yacni go'doomiya waqcuduu lahum kulla marsadin uguna gabbada meel kasta oo lagu gabbado oyaysa idin dhaafin aayadan marka waxaa lagu caddeeyey xikmada ku jirta in alla dartiis loo jihaado waana maxay xikmadaasi waa in shirkiga meesha laga bixiyo oo fitno la waayo fitno maxaa laga wadaa shirkiga baa laga wadaa yani ilaa aanu shirki meesha ka jirin diinkuna allah uu sugnaado danta laga leeyahay jihaadku waa intaas uun maaha jihaadka danta laga leeyahay in dowladnimada muslimiinta la ballaariyo هو الدنيا يكفي كيراني واحنا عايز انتم معها عمل العقل هلو تا مقصود معها المقصود كوا محي دنت اللي هي اعلاء كلمه الله كلمه دا لين كور نقطه يا دنت اللي هي تا هدي كلا wax ajir helmaysid hadaa dana kale aad leedahay maqsuudku waa maxay waa in shirkiga laga bixiyo adduunkan taasaa maqsuuda maqsuudku ma aha in la yidhaha waa lasdifaaca keliya sida maaragtay dadka qaarkood wax qorqoraa zamankan ay sheegaano ay yidhaahdaan difaac maaragtay uunbaa loo jihaadaa moogiye iyadoo ribix la raadinayo gaarida lalama dagaalamo markay unugu xadgudbaan unbaan la dagaalamayna ay leeyihin si aan xadgudubkooda isaga ilaalino allan wuxuu yidhi faqtulu mushkiina gaarida dila baa laleeyahy waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun baa laleeyahy haddiiba dadka ay u diidayaan inay xaqi dhegaystaan ay ku dhaqmaan waa lala dagaalamaya marka danta laga leeyahay dagaalkii islaamka maaragtay dhexdiisa aha waa in dacwadii la faafiyo diintii la faafiyo shirkigana meesha laga saaro waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitnatun wayakuuna diinu kullu lilah waxaa loola dagaalamayaa inaanay fitna dhicin oo muslimkii diinkooda aan laga fitnaynin oo shirki aanu meeshii joogin taasaa loo dagaalamaya diinkuna allah kaliya uu sugnaado ee haddii diinka qaarkiisna alla u sugan yahan qaarna uun u sugnayn dagaalku waa soconaya marka jihaadku waa laba nooc midna waa difaac haddii aanan anagu tabar aan ku doonana aanan haynin midna waa maxay waa talab baa la yidhaahdaa waa marka muslimiintu ay xoog leeyihiin oy awood u leeyihiin oo mafaasid aan laga baqaynin wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين